الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المولى تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون suurat lbaqara aan kusoo dhex jirnay aayadda boqol iyo konton iyo afraad buu darsiguu maanta ka bilaabanaya rabbi wuxu uhi subxaana wa tacaala walaa taquluu ha dhihina liman cid ha ku dhihina yuqtalu la dilayo fii sabiili illahi jidka ilaahay ciddii lagu dilay ha odhanina amwaatun hum iyagu amwaatun kuwa dhintay wey ha dhihina bal iskaba dhaaf inay dhinteena mayna dhibanine hum iyagu axyaa'un kuwa nool wey walaakin laa tashcuruuna laakiin ma kasaysaan ma garanaysaan wey macna nolosha iyaday ku jiraan nololaad garanaysaan maaha aayaddani waxay ka warramaysaa dadka naftooda ilaahay dartii iyo jidkiisa ku waaya oo la dilo dadkaas wanaagay ilaah agtiisa ku leeyihiin bay aayaddu ka hadlaysa dadkaasi sida fi suurati yani alicimraan inoogu imaan doonto walaa taxsabana aladiina qutiluu fi sabiili illahi amwaata bal axyaaun cinda rabbihim yurzaquun ha u malaynin baa leeyihi dadka ilaahay dartii loo dilay ama jidka ilaahay lagu dilay marnaba ha u malaynin inay dhinteen waa nool yihiin ilaahay agtiisaana lagu irsaaqaya tanna waxayna leedahay hadhihina way dhinteen ma dhimanina waa nool yihiin laakiin noloshay nool yihiin baydaan idinku kasaynin oo garanaynin waa xayaata barzakhiyo nolol teenna ka duwan wey laakiin waa nool yihiin saxiix muslimka waxaa ku soo arooray xadiisuu nabigu lehi sal ly wasalam shuhadada ilaahay dartii loo dilay oo jidka ilaahay lagu laayay arwaaxdoodu iyo naftoodu waxay ku jirtaa buu nabi uri sal lay wasalam fii xawaasili tuyuurin shimbiro gulguladood gulguladu waa meeshan cunaha ee kuusan ama shayga ka laalaabaa la yidhahda shimbiro gulguladood bay ku jirtaa naftoodu shimbirahaasoo cagaaran oo jannada ku foofto meel alla meeshay jannada ka doonto ayay ku foofaan shimbirahaas habeenkiina waxay u soo hoydaan qandiyo ka laalaada carshiga hoostiisa habeenkiina carshiga hoostiisay macnaha ay hoydaan oo halkaasay macnaha waxay yimaadaan marka kalena badday waxaan ujeedaa jannada ilaahi subxaana wa tacaala ayay ku foofaan marka waa nool yihiin nolosha la sheegaya waa nolosha xaya nolosha barsakhiyada wey sidaas way macnaha rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy marka maxaad rabtaan waxaad codsanaysaan ma jiraan waxay leeyihin ilaah waxaan aad naysisay maxaad codsa waa lagu soo noqnoqonaya waxba ma codsanaysaan wuxuun sheegtay waxaan rabnaa inaad adduunyadii noo celiso mar labaad nala soo dilo ood haddana na celiso mar saddexaad nala soo dilo ood haddana na celiso taasi ma jirto ilahi subxana watala tu kale inaad sheeganaysaan mooye laakiin horaan u xukumiyey cid ka soo dhimatay inaad dib loogu celinayo saas macnaha xadiiskaasaa marka jira oo isaguna sii cadaynaya macnaha aayadda walaa taquluu hadhihina buu rabbi yihi subxana watacaala liman cid ha ku dhihina yuqtalu la dilayo ama la dilay fii sabiili illahi jidka ilaahay lagu dilayo dadka ilaahay dartii loo laynayo mu'miniinta ha ku dhihina ahi amwaatun kuwa dhintay wey ha dhihina bal iska dhaaf inay dhinteena axyaa'un weeye kuwa nool walaakin laa tashcuruuna laakiin ma garanaysaano idinku ma kasaysaan nolosha ay nool yihiin waa nolol teenna ka gedisan kii adduunyada ma ah nolol aan wax ka garanayna ma ah macna ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الجنة ربوح النشي daartan aan ku noolnay iyo degmadan adduunyo inta la joogo in lays imtixaani doono laysjirali wanabluukum bishari waalkhayri fitna khayrna waa lagugu imtixaani sharna waa lagugu imtixaani waa layna kala saarayayo waa layna tijaabinaya bal iimaankaagu heerkuu gaadhsiisan yahay baa la tijaabinayaa saas daraaddeed waa lays imtixaani walanabluwannakum walle inaanu idin imtixaanayo idin imtixaanaynaa shay-in waxbaanu idinku imtixaanaynaa wax yar oo min alkhawfi cabsi ah waaljuuci gaajo ah wa naqsin dhimid ah min alamwaali xoolaha layska dhimo waalanfusi iyo nafafyaalka layska dhimo waathamaraati iyo dalaga go-aiyo midhihii soo baxayay oo layska dhimo wabashir waxaad u bishaaraysaa markiisaa laysku sameeyo wabashir bishaaree assaabiriina kuwa sabra u bishaare bale waa kuwe aladiina kuwa weeye saabiriintaas idaa goortay asaabathum ay asiibto musiibatun musiiba markay ku dhacdo qaaluu dhahay qaaluu yidhi ama dhahay innaa anagu lilaahi ilaahay baan u sugnaanay wa innaa anaguna ilayhi xaggiisa unbaan raajicuuna kuwa u noqonayana ulaa'ika kuwaas calayhim dushooda waxaa ahaatay salawaatun ammaanyaalo oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaatay ammaan ilaahay uu ammaanayo ayaa oo rabbi u ammaani doonay leeyihiin waraxmatun naxariis baa dushoodaa wa ulaa'ika kuwaasi hum ayaga keligood ayaa almuhtaduuna kuwa hanuunsan ah waanu idin imtixaanaynaa burbiri subxana watacaala dhaarow oo ku dhaartay inuu idin imtixaanayo intaad degmada adduunya joogtaan leanna degmadana waxay batahayba degmo imtixaan wey si ilaahay addoommadiisa ugu kala saaro oo kuwa tayada lehee fiican iyo kuwa macnaha waxa weeye buunshaha ehee waxba ahayn loo kala maro ayaa laysu imtixaanaya waxaa laydinku imtixaanayaa wuxuun cabsi ah cabsi baa laydin gelinayaa cabsidu ama waxay ka imaanaysaa makhluuqaad kale ama cadowgiinay ka imaanaysaa waa laydin cabsiin gaajaa laydinku imtixaanaya oo gaajaa lagugu imtixaani waxaa laydinku imtixaanayaa xoolihiioo laydinka dhimo oo xoolahaagii qaar ka mid a tegay tuug baa qaadanaya waa lagaa dhacayaa xoolahaagii qaar baad yacni khasaaraysaayo faa'iidadeed sugaysay baad waayaysaa wa naqsin min alamwaali waxaa kaloo laydinku imtixaanayaa nafafyaalkoo iyagana laydinka dhimo dhimid nafta lagu sameeyo nafyaalkan laydinka dhimayana waxa weeye yacni dadkii ama asxaabta ahaa ama axbaabtii aad jeclayd ama qaraabadaadii ama eheladaadii ama carruurtaadii baa dhimanaya wa naqsin yani min alanfus waay nafafyaalkii baa la dhimaya hamaraadka midhihiina waa la dhimi oo dalagii beeraha ka soo go-ayey iyo midhihii soo go-ayey baa sidii la rabay aan u soo go-aynin beerihii siday usoo gu'i jireen iyo waxay soo saari jireen soo saari maayaan aafaa qabsanays ayax baa ku degaya cayayaan kalaan ku imaanaya roobkii iyo macnaha waxa weeye warowgii bayna si fiican u helaynin midhihii baa la dhimaya midhihii baa macnaha laydinka dhimaya intaa markii laysku sameeyo dadku labay u qaybsamaya qayb inay argagaxdo oo af iyo adin iyo qalbiba ka argagaxaanoo wixii u dulqaadan waayaan qaybina inay sabirto iska dulqaadato rabbi subxaana wa tacaala baa shaygan keenay horeyna waa u qorshaysnaa waa u qadarnaa saas daraaddeed waa in lagu sabro adkaysiga yeelanaya kuwa adkaysiga yeeshay u bishaaree burburi subxana wa tacala kuwa u bishaaree khayr adduunya mid aakharaba qoladaa ugu bishaaree bale waa kuwe kuwaas waa kuwa markay musiibadu ku dhacdo marka ugu horraysa wey asabru cinda sadmati aluula marka ugu horraysa musiibadu ku dhacdo ilan marka dambe nin walba waa saabir marka la soo daalo oo intaad meel walba isku daydo jid walba kaasoo xidhmo nin walba waxaa la yidhahda taa sabrulcaajis baa la yidhahda nin soo daalay sabirkii wey laakiin sabirka marka ugu horraysa musiibada kugu dhacdo qolada sabirta waxa weeyaan waa kuwa odhanaya markay musiibadu ku dhacdo ilaahay baa iska kaa nale ilaahay baa nale macnaha waxay ula jeedaan soo ilaahay yani nooma taliyo ilaahay baa na maamula addoommadiisii baanu nahay ilaahayna addoommadiisa siduu doonuu ka yeeli maalintuu rabuu ku dili carruurtuu kaa qaadi xooluhuu kaa qaadi yani eheladuu kaa qaadi siduu doonu ilahay ku yeeli sooma inna lilah ilahay baa nalaba hadduu ilaahay na leeyahayna kama xumin siduu noogu taliyo wa innaa ilayhi raajicuuna waana noqonaynaa isagaan u noqonayna haddaan isaga u noqonaynana musiibadan uu ilaahay nagu riday ajirkeeda agtiisaan ka sugayna oo marnaba ma dayacmaysa way macana sabirkan aanu ku sabrayno mid dayacmaya mao faa'iida la-aan meehee markaan u noqonna agtiisaan ka helayna wy maana wa innaa ilayhi raajicuun kuwa noocaasoo kalea waxaad ugu bishaaraysaa baa la yidhi kuwaasi dushooda waxaa ahaaday salawaatun alsalaatu min allahi athanaawi mar haddii salaada xagga ilaahay ay ka socoto waa ammaan oo ilaahay uu mala-a sare saxaabada dhexdooda uu ku amoono addoonkiisa addoommada dhexdooda markay ku saabsan tahay oy ka soo fulayso yani yani salaadu ay ka soo fulayso addoommada qaar ka midana bimacna ducaa baa laga wadaa saas mana yani sida saxiixa wey oo taabiciinta qaar ka mid ay mareen marka ulaa'ika calayhim salawaatun dushooda waxaa ahaaday ammaanyaalo ilaahay uu ammaani doono uu ammaanayo oo uu ku ammaanayo malaa'igta dhexdeeda waxaa kaloo leeyihiin naxariis ilaahi kuwa unbaana kuwa hanuunsan ohoo jidka saxdaa dadka haya waa dadka dadka musiibadii ku dhacday ku sabray wey maana waxa uu soo saaray alimaamu muslim min xadiidi ummi salama waxay tidhi abu salama ninkeedii baa ii yimid bay tii markaasu wuxuu igu yidhi nebigaan maanta la joogay oo waxaan ka soo maqlay buuhi hadal aad aan ugu bogay wuxuu yidhi nebigu sal ly wasalam ruuxii ay musiiba ku dhacdo oo markay musiibo ku dhacdo kadib yidhaahdaa alla inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun allahuma ajirnii fii musiibatii wakhluf lii khayran minha ilaahayow musiibadayda iga ajirsii wax ka fiicanna ilaahu iigu bedel sidaa ruuxii ku ducaysta markay musiibadu ku dhacdo alla subxaana wa tacaala wax ka fiican buu ugu bedelaa ajirna waa ka siiya hadalkaasaa nebiga ka soo maqlay buu yidhi yaa ku odhanaya ninkeeda abuu salama ku yidhi hadalkiibay marka umu salama ku dhegtay mar muddo ay ka soo wareegtay baa waxaa dhintay ninkeedii abuu salama oy aada u jeclayd hadalkii isaga ahaa baan xusuustay bay tihi marka markaasaa waxaan idhi bay tidhi inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun allahuma ajirnii fii musiibatii wakhluf lii khayran minha haddana qalbigaygaa dib isula hadla waxaan idhi oo ninka abuu salamo ka khayr badanee tanoo lagugu bedeli waa keen maba dhici kartaaba ilan cid ka khayr badan iigu bedel baa meesha ku jirta nin ka khayr badan abuu salama waxay leeyahay aad bay u jeclayd waxay tidhi markii aan ciddadii dhammaystay oo aan macnaha waxa weeyaan ka baxay yani muddadii ciddada ayaa nebiga sal lay slam albaabka soo gargaraacay bay tii haddaan albaabka ka furo barkin baan udhigay nebigu waa soo fadhay sal lay wasalam wuxuu bilaabay nebigu inuu idoono guur baan kaa rabaa buur markaasaa idhi bay tihi nebi allow saddex arrimood horta yani inaan ku guursado ma diidani laakiin saddex arrimood oo cilladood baan leeyahay waa marka koowaade waan duqoobay waa marka labaade ciyaal iyo carruur baan leeyahay nin iyo carruur usadhalina waa isdhibaan waa marka saddexaad ee yacni masayrkaygaa badan adiguna xaasad badan baad leedahay inaan ku cadaabgalaan ka cabso nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam soo dhowow carruurtaada horta waa carruurtaydii haddaad da-ka sheegtayna waa isla da-ownay oo aniga lafteyda waa ay haysaa haddaad masayr sheegatay ood masayr badan tahayna ilaahay baan ka baryayaa inuu kaasii qaado khalaas saddexdiiba sooma dhammaane markaasaan ogaaday bay tidhi inuu abuu salama wax ka khayr badan jiro ducadii nebiga sal alay wasalam ay ku ducaysatayna midhihiisii midhaheeda aan hela bay tii ila nebi maxamed baa guursado waxay ka noqodnaa min ummahaati lmuminiin soo maha saas way marka hadday mar musiiba kugu dhacdo aada markaba ducadaa haleesho iyo dikriga ilahay haddaad haleesho qasab weeye ama ha fogaate ama ha dhowaate ilaahay inuu wax ka khayr badan kugu bedelayo saas way macanaa marka sidaa in la yidhahdo lagu dadaalo ayaa fiican oo ruuxa ayna marna seegin argagaxa iyo macnaha waxa weye bahaarka iyo inaysan ku seejinin baa fiican walanabluwannakum walla inaanu idin imtixaani oo idin imtixaani bishayin wuxuun baanu idinku imtixaani wax yar oo min alkhawfi cabsi ah laydin cabsiiyo iyo waljuuci gaaja ha markaad cabsato waxaa la doonayaa xuduudda sharciga inaadan dhaafin haddaad gaajootana waxaa la doonayaa waa gaajaysnaa bakti looma cune inaadan xuduudda shareecada dhaafin ood ogaato inaad imtixaanan waljuuci baanu idinku imtixaanaynaa iyo wanaqsin dhimid min al amwaali xoolayaasha laydinka dhimo xoolihiinna wax laga dhimo qaar ka mida aada weydaan wal anfusi nafafyaalka iyo nafafyaalka dhimid wal anfusi nafafyaalkana laydinka dhimo wathamaraati midhayowgoo laydinka dhimo dalagii soo go-hayee beeraha ka soo go-aya la dhimo wabashir bishaaree assaabiriina kuwa sabra nebiga u bishaaree oo aan argagixin sabirka martabo kala ka fiican sabirka martabo ah waxaa ku xigta yacni waxa weeyaan martabatu ridaa inaad raalli kuleen sabirka qalbigaagu waxbuu dareemi sabirka ma diidayso inaad qalbiga walbahaar iyo murug ka dareento ishu inay ilmaysana ma diidahay ishu way ilmayn qalbiguna wuu walbahaari laakiin afkaaga iyo adinkaagaa la doonayaa inaad ka ilaaliso wax sharcada khilaafsan taas sabir baa la yidhahda sabirka martabada ka fiican waxa weeye waa martabatu ridaa oo qalbigaaga inaabad ku qancisaba qalbigaaga inaad xataa murugtiiyo walbahaarkaba aad ka saartaba martabada ka sii fiicani waxa weeye waa martabatu shukriyo musiibadan ilaahay kugu riday inaadan u aragtaba inay maslaxaba kugu jirtaba ood alxamdulilahi dhahdood ilmihii baa kaa dhintay alxamdulilah ganacsigiibaad faa-iidi weyday alxamdulilah xaaskii baa kaa dhimatay alxamdulilah oo alxamdulilah maxaad u leedahay waxbaa kugu dhacay alxamdulilahi waxaad u dhihi waa marka dhinacyo badan markaad fiiriso waa nicmo musiibadani waa nicmo dhinac markaad fiiriso musiibadan adiga kugu dhacday dadka kale markaad fiiriso kuwa waxaa jira kaa musiibo weyn sooma kuwa markaad fiiriso taadana aad fiiriso so alxamdulilahi noqon mayso ilaahayga aan kuwa waaweyn igu riday igu ridin ee tan yartaa igu riday oo alxamdulilahi wey sooma dhinac kale markaad fiiriso musiibadan kugu dhacday dembi aad gashay bay ku timid dembiga ciqaabtiisii in aakharo lagugu dibdhigo iyo in adduunka laguu soo hormariyo kee kee kuu roon in adduunka laguu soo hormariyo sooma alxamdulilahi sooma markaan musiibadii alxamdulilah bay noqotay nicmay baqootay dhinac kale fiiriyo waxaad fiirisaa musiibo kastoo kugu dhacda darajana waa lagugu koryeelaya haddaad ku sabirto ajirna waa lagugu siinaya dembigaagana waa lagu hobinaya waxaadan heli lahayn haddayna kugu dhicin baad heshay sooma waa khayr weyna dhankaa markaad ka fiirisana waa alxamdulilah marka waxaa la yidhahdaa martabatu shukri baa la yidhahda dad yar buu ilahay siiya subxana wa tacala saas weeyaan yani martabatu sabri martabatu rida martabatu shukri halkaa inaad gaadhaan la doonay isku dayda inaad gaadho macnaha sidaas weeyaan ayib aladiina kuwa weeya saabiriintu idaa goortii asaabatum ay asiibto musiibatun musiiba ay asiibto qaaluu dhahayay ama odhanaya innaa anagu lilaahi ilaahay baan u sugnaanay ilaahay baa naleh isagaana na maamusha wa innaa anaguna ilayhi xaggiisaanu raajicuuna kuwa u noqonayana saasay odhanayaan wey ulaa'ika kuwaasi calayhim dushooda waxaa ahaatee salawaatun ammaan yaalo oo min rabbihim xagga rabbigood ka timi ammaan ilaahay ammaanayo wa raxmatun iyo naxariis ilan ammaanta ilahay wax saalan ma ah ammaan in ilaahay ku ammaano oo malaa'igta iyo akhyaarta dhexdooda kugu ammaano mala-ul aclaa ma wax sahlan ba salawaatun calayhim oo min rabbihima wa raxmatun naxariis ba ahaatay dushooda wa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa almuhtaduuna kuwa hanuunsan ah yani marba haddaad ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa iyo qorshihiisa rumaysan tahay waxba kaa xumaan maayaan wax kastoo kugu dhacana qalbigaagu xasilooni iyo deganaansho iyo raaxaad ku jiri waana midda aan kaga gedisannahay gaalada kaga gedisannahay gaalada wax yar markuu ku dhaco wuu isdili sooma nolol cidhiiri aweygiyugey wax alla wuxuu haystay oo dhan qalbigiisibaa wuxuu gelayaa cidhiiri gelay laakiin innaga mabda'an markaan rumaysannahay noloshoo dhan raaxa inoo tahy haddaan dhib ku jirniyo hadday dheef haysanaba kulli raaxa wey macnaa sida xadiiska nabiga kusugan sal alay waslam saas wey macnaa ina asafa walmarwata min shacaa'ir illahi faman xaja albayta aw ictamara falaa junaxa calayhi an yatawafa bihima waman tatawaca khayra faina allaha shaakirun caliim ina asafa buurta safa la yidhahda walmarwata iyo midda marwo la yidhaahdaay min shacaa'ir illah min shacaa'iri diin illah diinta ilaahay yani astaamaheeday ka mid yihin yani min shacaa'iri diin illah diinta ilaahay astaamaheediiyo calaamooyinkeeday ka mid yihiin faman xaja ruuxii xajiya aw amase ictamara cumraysta falaa junaaxa wax dembiya calayhi dushiisa ma ahaanin an yatawafa inuu wareego ama uu dawaafo bihimaa labadaa buuro dhexdooda inuu dawaafo waman tatawaca ruuxii siyaadsada ama samafasha khayran khayr ruuxii samafashoo siyaadsadana fa ina allaha alla shaakirun midkiibu mahad celin weeye caliimun oo cilmi lewe rabbi subxana wa tacala cilmi badan wey maxay ahayd safi iyo marwo waad garanaysaa waa labada buureed ee markii la xajiyo ama la cumraysto dhexdooda la socdo asalkeeda bilowgeedii meesha ka soo bilaabatayna waxaynu ku soo marnay qisadii haajara soo ma ahayn halkaasaynu ku soo marnay marka safi iyo marwa dhex labadaa buurood waxay ka mid yihiin diinta ilaahay iyo meelaha lagu cibaadaysto ee diinta astaamaha u ah ilan acmaasha xajka iyo cumradu astaamay leedahay calaamooyin waaweyn bay leedahay diinta ilaahay calaamooyinkeeda waaweyn waxaa ka mid a labadaa buurood iyo cibaadada ku saabsan ruuxii marka ama xajiyo ama cumraysa inuu labadooda dhexdooda socdo oo u wareegaayey wax dembi a ka soo gaari maayo wax dembiga ka soo gaari maayo ayib oo soo socodka labada buurood dhexdood la socdaayey khaasatan shaaficiyada agtooda iyo culimo kale rukni sooma waa rukni tiir tiirarka xajka ama cumrada ka mid haddaan lala imaaninna xajna mama jirayo cumrana ma jirayso haddana meeshan waxaa la leeyahay dembi idinkama saarna ruuxii dawaafa dembi kaga imaan maayo dembi kaga imaan maayo soo maaha in la dhaho laazim bay idinku tahay dembi kaga imaan maayodaas waxoogaa waa laga tegi karaa miyaa laga qaadanaya ilaa waxaan wa dembi kaaga imaanan waa wax lagana tegi kara lama samayn karo soo maa sidaa waxaa uu fahmay curwat bnu zubayr caaisha ayuu weydiiyey umulmuminiin habaryartii wuxuu ku yidhi hooyoy yani aayadda qur-aankee uu leeyahay alla ina asafa waalmarwata min shacaa'ir illah macnaheedu ma waxa weeye ruuxu inuu safi iyo marwa socodka dhexdooda la soconayo iska daayo wax dembiya ka soo gaari maayo farhuba ka qaadi karaa masaasa markaasaa waxay tidhi yabna ukhtii walaalshay wiilkay dhashayow yani bisa maa qulta waxaad tidhi baa xumaaday saad aayadda ula kacday iyo meeshaad la aaday ma aha ee waxay ahayd buu ihi sabab bay lahayd sababtay lahayd aayaddu waxay ahayd ansaar nimanka la yidhahdo reer madiina ansaar baa waxay yani u soo xarman jireen sanam ooli jiray meel mushallal la yidhaahdo oo asnaamtooda waaweyn ka mid ah daraaddii iyo cibaadadiisay kacbada u imaan jireen hadday waa jaahiliyadii intaanay soo islaamin markay kacbada yimaadaan oy u soo xajiyaan oo usoo sanamka manaato la yidhaahdo ee mushallal yaalla daraaddii markay u yimaadaan xajka ama ay kacbada u yimaadaan waxay dhib ka arki jireen inay safi iyo marwo dhexdooda ay socdaan jaahiliyadii bay u arki jireen inay dhibaatata maxaa yeelay yacni caadadoodi iyo dhaqankooda saas ah ninkii sanamka manaato la yidhaahdo ku xidhan oo isaga u yimaada daraaddii xajka safi iyo marwo dhexdooda inuu tago mabahaba dhawaaf meelaha kale acmaasha ku gudo iska noc waa la islaamay sooma markay diinta islaamka soo galeen ayaa weli waxay is yidhaahdeen warweydinkii aan dhawaafi jirin oon ku wareegi jirin labada buurood dhexdooda jaahiliyadii dhibkana u arki jiray weyna sidiiba iyagaa marka dhibsaday markay dhibsadeen bay nabiga weydiiyeen sal alay wasalam aayaddana marka soo degtay la leeyahay jaahiliyadii saad moodayseen meehee labadan buurood dhexdooda in la socdaayey dembi idinka soo gaari maayo ilaan ayagaa waxay islahaayeen jaahiliyadii maxay isdhihi jireen amuu dembi idinka soo gaara sooma ayagu say maleeyeen bay marka aayaddu ka jawaabaysaa saas macana inaad dhexdooda sacyisaan dembi idinka soo gaari maayo waxaan dembi kaa soo gaadhaynin wax mubaaxana wuu noqdaa iska bannaan wax mustaxabka oo diintu jeclaysatayna way noqotaa wax waajiboo laazimana wuu noqdaa haddaynu salaad tukanno haddama dembi baa inaga soo gaadhaya war salaadda haddaad tukato dembi kaa soo gaari maayo hadal sax maya ma laga fahmayaa salaaddii inaysan waajib ahayn maya wuxuusan dembi kaa soo gaadhayn waa wax kastoo sharcigu ogol yahay sooma marka haddii la yidhi dawaafka labadaa buurood dhexdooda dembi idinka soo gaari maayo laga fahmi maayo waad ka tegaysaan maxaa yeelay caaisha waxay tidhi nebigaa amray oo jideeyey ruuxii ka tagana yani lagama tegi karayo marka saasaa laga wadaa shubhadaasi ansaar ku dhalatay oo jaahiliyadii jiri jirtay kadibna qalbigooda ku hadhay oy waxoogaa dhibsan jireen taa unbaa meesha laga saaraya ma jirtee dhawaafa dembi idinka soo gaari maayo inay waajib tahay labadaa buurood dhexdooda in la dawaafana waxaynu ka fahnay axaadiista nebiga iyo ficilka nebiga sal lay slm yaa ayuha nnaasu iscaw fa ina allaha kataba calaykum asacya nebigaa yidhi sal lay slm wardadow labada buurood dhexdooda socda ilaahay baa sacyiga idinku waajibiyey eh halkaasaynu marka ka faa'idaysanaynaa inay laazim tahay laakiin aayaddu waxay noo sheegtay uun dembi idinka soo gaari maayo ina safa buurta safa la yidhahdo yani tafsiir kalaa jiro odhanaya laba labada buurood waxaa saarnaa laba sanam labadaas sanam bay jaahiliyadii marka u dawaafi jireen markay islaameen baa waxay is yidhahdeen war jaahiliyadii waxa waxaan u dawaafi jirin labadii sanam bay ahayde hadda maadaama aynu islaamo asnaamtiina la tuuray maxaynu hadda ugu wareegaynaa labadan buro dhexdooda tii baa meesha laga saaraya taana waa macnaa ra'yi jira laakiin tana xadiis ay tawraha xadiis ayaa ku soo aroray inna safa buurta safa la yidhahdo wal marwata iyo midda marwa la yidhahdaaye min shacaa'ir illah min shacaa'iri diin illah diinta ilaahay calaamooyinkeeda waaweyn bay ka mid yihiin astaamaha waaweyn ee diinta ayay ka mid yihiin ayib faman xaja ruuxii xajiya albayta kacbada ruuxii xajiya oo u qast aw amase ictamara cumraystaay falaa junaaxa wax dembi ah calayhi dushiisa ma ahaanin dembi ka soo gaari maayo an yatawafa inuu tawaafo ama ku wareego yacni bihimaa labadood labadooda dhexdooda inuu socdo oo u kala goosho oo dhexdooda ku wareegaayay dembi kaga imaan maayo dembi kaga imaan maayo lama diidaysa inay waajib tahay ama laazim tahay saas mana faman ayib waman tatawaca ruuxii siyaasada tadawuca waxaa la yidhaha waa samafalka shaygaan laazimka kugu ahayn wey eed adigu uun khayr badsi ula jeedo faman tatawaca ruuxii siyaasada ama samafala khayran khayr ruuxii samafalaay fa ina allaha alla shaakirun waya midkii uga mahad celinaya ku shukrinaya caliimun oo rabbi subxana wa tacaala cilmin oo wax walba la socdayo rabbi subxana wa tacala saas way macana marka yani haddii aad sacyiga ama dawaafka kacbada ama xajka ama cumrada ama acmaasha kale saalixa intii laazimka ahayd mooyaane haddaad ka badsato oo sunnooyin iyo khayrkaaga adigu siyaasato hade ilaahay ku moogaan maayo wuu kaaga mahad celin oo abaalgudkeeduu ku siina rabbi subxana wa tacala saas way macana ayib ina aladiina yaktumuuna ma anzalna min albayinaati walhuda min bacdi ma bayannaahu linnaasi bilkitaab ulaa'ika yalcanuhum allah wayalcanuhum allaacinuun ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinay maa anzala allahu wuxuu ilaahay soo dejiyey maa anzalnaa waxaan soo dejinnay oo min albayinaati aayadaha cadcad aayadaha cadcadeen soo dejinnay kuwa qarinaya iyo walhudaa hanuunka min bacdi maa bayannaahu markaanu caddaynay kadib linnaasi dadka aanu caddaynay filkitaabi kitaabka dhexdiisa markaan ugu caddaynay kadib ulaa'ika kuwaas yalcanuhum allah ilaahay baa lacnaday wayalcanuhum waxaa lacnadaya allaacinuuna kuwa wax lacnadana way lacnadayaan cid kasto ay ka suuroodo inuu wax lacnadi karo kuwaasina way lacnadayan ila aladiina kuwii mooye taabuu noqday wixii ay ku jireen bay ka noqdeen oo wa aslaxuu hagaajiyey waxay xumeeyeen camalkoodayda hagaajiyeen oo wabayanuu caddeeyey waxay qariyeen fa ulaa'ika kuwaasi atuubu waan toobad aqbali calayhim dushood wa ana aniguna attawaabu midka toobad aqbalka badan baanahay alraxiimu ee naxariista badan aayaddani waxaa loola jeedaa bay leeyihiin ahlulkitaabka yahuud iyo nasaaro ilaahay wixii uu aayaadkuu soo dejiyey iyo hanuunkiibay qariyeen oo muxuuha hanuunkay qariyeen kitaabkii tawrada iyo injiil ahaa aayadihii ku yaalay ee sheegayey nebi maxamed nubuwadiisa sal lla lay slam iyo ummaddani inay ummad xaqa tahay oo jid saxa haysato iyo kitaabkiisa la soo dejin doono aayadihii nooca ka hadlayay bay dadka ka qariyeen maxay u qarinayaan calashaani waxay doonayaan inaysan ayagu waxoogaaga dheefta ay qabaan ay haystaan inaysan ku waayin madaxnimada iyo ka dambaynta laga dambeeya odayaasha diineed ay yihiin iyo waxoogaagaa dheeftaabay ilaashanayaan kuwa marka aayaadka cadcad een soo dejina qarinaya iyo hanuunka markaanu kitaabka u ku cadayno oon dadka u cadaynay kadib kitaabtaanu soo dejinay markaanu ku cadaynay oon dadka u cadaynay kadib bay iyagii ka qarinaya iyagaa culimadii ummaddu ay ku tawasafnayd ee diinta wax uga sheegahay wey iyagii baa marka qariyey kuwa noocaasa ilaahay baa lacnadaya in kasta oo wax lacnadsana way lacnadaya laacinuuntu waxa weeye cid walbay lacnadi ka suurooda mu'miniintii baa lacnadaya malaa'igtii baa lacnadaysa jamaadaadkii baa lacnadaya jinkii intiisii qumarayd baa lacnadaya cid kastoo ay lacnadi ka suurowdaa lacnadaya wayalcanuhum llaacinuun sida xadiiska nabigaba ku soo aroortay caalimka diinta ilaahay yaqaana waxaa yani u dembi dhaaf dalbaya shay kasta xataa malayga badda ku jiraba ha ahaadee soo ma tanina waxa weeye waxaa lacnadaya cid walba oo lacnadii ka suurowda ayaa lacnadaya oo habaaraya oo naxariista ilahay ka fogeynaya subxana wa tacala sidaas weeyaan kuwa ayaa laga soo reebaya waa culimadoodii marka culimadoodii axbaartii iyo ruhbaantii wey waa nimankii hor joogaye hogaanka diinta u hayay nimankan wey kuwa toobad keenay mooye oo wixii ka soo noqday oo haddana waxay xumeeyeen hagaajiyey camalkoodii iyo dhaqankoodii hore hagaajiyey oo saxay kadibna wixii ay qariyeen dadka u cadeeyey waa shart waxaad fasaadisay toobadda marka laga aqbalayo wixii aad kharibtay waa inaad saxdo wixii aad sixi karayso laakiin inaad waan toobad keenay meesha la taagnaato fasaadkaagiina uu sii socdo aadnana cadaynin inaad fasaadkii ka baxday war soconaya ma hagaaji waxaad xumaysay oo dadaal inaad hagaajiso caddeeyey wixii ay qariyeen kuwaasi waan ka toobad aqbali bu rabbi subxana wa tacala waxaana nahay midka toobad aqbalka badan oo naxariista badan baa nahay bu rabbi subxana wa tacala ina aladiina kuwa marka ahlulkitaabka haba lala hadlee aayaddu ahlulkitaabka marka ugu horraysa ha ku saabsanaato laakiin inagaynama khusaysa miya qur-aanka ma ahlulkitaab baa loo soo dejiyey wadaadadii horajeeye uu yidhahdo maaratay yani waxa wey gaaladay khusaysaa quraysh gaaladii qurayshiyada waa hore oo baaba-ayba bay khusaysaa oo quraysh waa hore tagtay macnay khuseeya innaga qur-aankana innagoyna khuseeyaa innagaana laynoo soo dejiyey in kasta oo ahlulkitaabka laga helayo khaladana khalad kastoo ahlulkitaab galayna waan gallay in gashay baa laynaga helay caamadoodu khaladkay galeen caamadeenu way gashay culimadoodu khaladkay galeenna culimadeenna qaar galay baa laga heli ayaduhu soo marka kuwaasi kuma saabsan kuwaas bay ku saabsan yahi saas wey macana marka in nuur xagga loo leexiye mehe innagayna haystaan saas daraaddeed baa nabigeena wuxu yidhi sal lla alay slam man su'ila can cilmin fakatamahu aljamahu allahu bilijamin min naar yowma alqiyaama ruuxii cilmi inta la weydiiye cilmigaa qariya ilaahay maalinta qiyaamada xakamo naareed buu ku xakameeyaa marka haddaad cilmi leedahood wax garanayso faas ha qarino dadka cilmigaaga qarin wy maana saas w abu hurayra dhihi jiray hal aayadoo qur-aanka ku jirta haddayna jiri lahayn waxbaba idinma sheegeen waxayga waan iska qarsan laha oo abu hurayra oo aayaddan wax kaa soo saartay maxay ahay waa midda ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati waalhuda wey culimadaa haysataa marka ninka culimada intuu cilmigii qariyey banaanka la marayo dadka aan u sheegaynin ee muslimiinta ka mida way haystaa aayaddani isagu ama ahlkitaab ha ula kaco ama meel kale hala aaday lakin isagay ku fadhida saas wey macana ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinaya maa anzalnaa waxaan soo dejinay oo min albayinaati aayaadka cadcada waalhuda iyo hanuunka ah min bacdi maa bayannaahu markaanu cadaynay kadib ayuu qarinaya linnaasi dadka aanu cadaynay fi lkitaabi kitaabkii aanu ku cadaynay kutubtii la soo dejiya lagu cadayay towrad iyo injiil ulaa'ika kuwaasi yalcanhum allah ilaahay baa lacnaday wayalcanuhum waxaa kaloo lacnadaya allaacinuuna kuwa wax lacnada ila aladiina kuwa mooye taabuu noqday wixii ay ku jireen bay ka noqdeen oo ka toobad keeneen oo wa aslaxuu wanaajiyey oo hagaajiyey camalkooda iyo waxay fasaadiyeen oo wa bayanuu caddeeyey waxay qariyeen fa ulaa'ika kuwaasi atuubu waan toobad aqbali calayhim dushooda wa ana aniguna attawaabu midka toobad aqbalka badan baan ahay alraxiimu oo naxariista badan ina aladiina kafaruu wamaatuu wahum kufaar kuwaasi waa kuwii toobad keenay sooma kuwo iyagu aan tawbad keeninoo ku dhintay xaalkoodu muxuu noqon doona kuwo iyagu aan ka soo noqonin oo iyagoo ku jira ku dhintay bal ka waran ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo wamaatuu dhintay walxaal hum iyagu kufaarun ay gaalo yihiin ayagoo gaalo abay dhinteen ulaa'ika kuwaasi calayhim dushooda waxaa ahaatay lacnatullah lacnada ilahay ba ahaatay waalmalaa'ikati malaa'igta lacnadeeda waalnaasi iyo dadka lacnadooda ajmaciina xaalay idil yihiin khaalidiina xaalo ay ku waarayaan fiihaa lacnada dhexdeed ay ku waarayaan laa yukhafafu la fududayn maayo canhum xaggooda alcadaabu cadaabkii laga fududayn maayo walaa hum mana aynan ahaanin yundaruuna kuwa loo kaadsho ama loo sugana maynan ahaanin sidaas way macana kuwa gaalnimada ku dhintay xaqa ay qarinayaan ku geeriyooday iyagoon ka soo noqonin kuwaasi dushooda waxaa ahaatay lacnad ilaahay ilaahay baa naxariistiisa ka fogaynaya malaa'igtuna way habaari ilaahay idinma naxariistay leeyihi dadkoo dhanna way habaarayaanoo ilaahay idinma naxariistay leeyihi intaasoo dhan baa wada habaaraysa allana naxariistiisuba ka fogayay subxana wa tacala rajo miyay leeyihin kuwaas rajo male soo ma weliba lacnadiibay ku waarayaan bu rabbi subxana wa tacala fiiha lacnaday ku waarayaan lacnada hadday ku waarayaan lacnada wixii ka dhalanayayna way ku waarayaan oo ah cadaab ilaahay subxana wa tacala saas weeyaan lacnaday ku waarayaan cadaabkana laga fududayn maayo wax yar cadaabka laga dhimi maayo bal mar marba marka ka dambaysa cadaabka waa lagu sii kordhinaya loona sugi maayo toodu markay timaado iyo wakhtigii loogu talagalay bal wax yaroo naftiisa ha la siiyo ha loo kaadiya la dhihi maayo walaa hum yundaruuna loomana sugoo loo kaadin maayo saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo gaalnimada ku sugnaaday ilaa ay geeriyoodeen ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo wamaatuu dhintay walxaal hum iyagu kufaarun ay gaala yihiin ulaa'ika kuwaasi calayhim dushooda waxa ahday lacnatullah lacnada ilahay baa dushooda ahaatay waalmalaaikati wa lacnatu lmalaaikati iyo malaaigta lacnadeed wannaasi wa lacnatu nnaasi iyo dadka lacnadooda ajmaciina xaalay idil yihiin intaasoo dhan lacnadooda ayaa dushooda ahaatay khaalidiina xaala ay ku waarayaan fiiha lacnada dhexeeda way ku waarayan weligood ka bixi maayaan laa yukhafafu la fududayn maayo canhum xaggooda alcadaabu cadaabkii laga fududayn maayo walaa hum mana aynan ahanin yundaruuna kuwa loo kaadiyo oo loo sugo loo korto ma ay noqonayaan wa ilaahukum ilaahu waaxidun laa ilaha illa huwa araxmaan raxiim wa ilaahukum kaad caabudaani ilaahu waa macbuud waaxidun oo mid ah laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooye arraxmaanu weeye midka naxariista guud la weeye alraxiimu midda gaarkaana markii laga hadlay yacni gaalada iyo kii toobad keeni iyo kaan toobad keenin iyo mid walba abaalkuu leeyahay ayaa waxaa lagu noqday rabbi subxaanah wa tacaala mas'aladii muhimka ahayd ee diinta aasaaska u ahayd tiirdhexaadka diinta ah oo ah rabbi subxaanah wa tacaala inuu keli ku yahay uluuhiyada cibaadada inuu keli la yahay oo isaga keligii in la caabudo mooye cid kale in la caabudo ayna banaanayn cid kale iyo isagii addoommadiisa in wax laysugu daro aynan banaanayn addoommadiisu markay yani ay wax doonayaan inay isaga keligii u raadsadaan keligii tala saartaan keligii u tukadaan keligii baryaan oo gacmaha ugu horsadaan cidna inaysan ilahay usii marin subxaana wa tacaala mas'alada oo diinta tiirdhexaadkeeda ah ayaa markaa dib loogu noqday iyo baraahiinteeda iyo adiladeeda wa ilaahukum midkaad caabudaysaan ilaahu waa macbuud waaxidun oo mid ah labana maaha saddexna maaha waa mid keliya cidda cibaadada mudan laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooye keligii baa cibaadada mudan alraxmaanu weeye waa midka naxariista badanoo naxariista baahsan ee adduunyada bixiya alraxiimu midda naxariista gaarkaala bixiyo waa midda aakhara macna sidaas weeyaan ayb intaa markii la yidhi baa waxay yidhahdeen hadduu arrinku sidaas yahay oo keligii uu cibaadada leeyahay deliilha naloo keeno wax caddayn aan rabnaa inuu keli ku yahay uluuhiyada iyo cibaadada caddayn hanala siiyo waata caddayntii marka inna fii khalqi samaawaati ciraryaalka abuuristooda dhexdeeda waxa ahaaday waalardi iyo dhulka abuuristiisa dhexdiisa waxa ahaaday wakhtilaafi leyli habeenka wakhtilaafi alleyli waalnahaari maalinta iyo habeenka iskhilaafidooda dhexdeeda waxa ahaaday waalfulki doomaha dhexdooda waxa ahaaday iyo maraakiibta allatii midaasoo tajrii soconaysa fi lbaxri badda dhexeeda soconaysa bimaa shay la soconaysa yanfacu nnaasa dadka anfacay wamaa shay dhexdii waxaa ahaaday anzala allahu ilaahay uu soo dejiyey min alsamaa'i xagga sare uu ka soo dejiyey oo min maain biyaah oo fa axyaa uu ku nooleeyey bihi maaga alarda dhulka uu ku nooleeyey bacda mawtihaa dhulka dhimashadiisa kadib wa basa uu firdhiyey fiihaa dhulka dhexdiisa min kulli daabbatin naf kasta naflay tukubta oo dhan naflay socoto oo dhan ayuu ku firdhiyey wa tasriifi riyaaxi dabaylaha gadgadoonkooda dhexdooda waxa ahaaday waasaxaabi daruurtii dhexdeeda waxa ahaaday almusahari ee la leyliyey la sahlay bayna alsamaa'i waalardi dhulka iyo samada dhexdooda lagu leyliyey intaasoo dhan dhexdooda waxa ahaaday la aayaatin astaamo iyo calaamooyin alla kelinimadiisa ku tusay yay ugu sugan tahay liqawmin dad bay ugu sugan tahay yacqiluun oo wax fahmay war samaawaadka iyo dhulalka samadan sida cajiibkaa loo taagay oo loo kor yeelay iyo dhulkan sida cajibta badan loo fidiyey iyo habeenkan iyo maalintan isgarab maraya iskhilaafaya oo isdaba maraya iskhilaafayada maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa mid baa tegaya mid kii kala imaanaya kaasaa baxaya kii kala soo dabamaraya adduunka isu dabamarayaan ikhtilaafka ila waxa weeye yani waa isdabamarka wey waxaa kaloo soo gelaya mid baa dheeraanaya kii kalaa gaabanaya kan saacadihiisiibuu kani qaadanaya laba saac oo maalinta ka mid a habeen noqonaysa ama afar saac oo yani habeenkii ka mid a maalin noqonaya inta badan annaga dhulbaraha yani eriyadiisaynu deganna ku dhownahaye laakiin cidhifyada adduunka dadka degan bay aada uga muuqataa masaladaas marmar waxaa laga doonaa inuu noqdo habeenkii lix iyo toban ilaa sideed iyo toban sac oo maalintii oo dhan kusoo hadhaba afar sac mise lix sac wa sidoo kaleeto cagsina waa dhacda marka wakhtilaafi alleyli waalnahaar yani taasi waa soo gelaysaa doomahan iyo maraakiibtan socda ee badda socda dadka wax anfacana wada ee qaaradaha u kala gooshaya baddana maraya kuwa iyaga ana ayagana aayad iyo astaan baa ku sugan wuxuu ilaahay soo dejiyoo samada ka soo dejiyey oo biyaha dhulkana uu ku nooleeyey markuu dhintay kadib nabaad guur ku dhacay ayuu ku nooleeyoo waxaa ka soo baxay beerihii daaqii baa ka soo baxay dhulkii baa dhaqdhaqaaqay oo ubaxii iyo daaqii quruxsanaa iyo waxbaa isqabtay qurux buu qaatay dhulkii wakaan yani iftiimaya shalaytana mayd buu ahaayo waa nabaad guuray taana aayad iyo astaan weyn baa ku sugan makhluuqaadkan ilaahay uu dhulka ku firdhiyey daabadda waxaa la yidhahdaa yani makhluuq kasta oo dhulka dushiisa ku socdaa la dhaha tukubaa la yidhahdaa macnaha ama xamaaratada ha noqdo bogga ku socoto ama kuwa labada lugood ku socda ha noqde ama kuwa afarta ku socdan ha noqdo ama kuwa afartanka ku socda ha noqdeen ama ka badanba kuwa ku socda ha noqdeen yacni badda dhulka dushiisa makhluuqaadka uu ku firdhiyey allah subxaana wa tacaala ayagana aayadda dabaylahan gadgadoonka dabaylaha oo say u gadgadoomayaan dabayluhuna waxay u gadgadoomayaan midbaa waxay wadaa cadaab midna naxariis bay wadaa mid daruurihii bay daba socotaayoo kaxaynaysaa midna way ka soo horraysaayo way hogaaminaysaa way hor wadaa midi macnaha waxa weeyaan daruurihii bay isu keenaysaa kulminaysaa midna way kala firdhinaysaa way kala caydhinaysaa wa tasriif iriyaax mid bari bay kaa soo geli midna galbeed midna waqooyi bay kaa soo geli midna koonfur tasriif riyax wey gadgadintan dabaylaha la gadgadinaya iyo gadgadoonkooda iyadana aayad baa ku sugan daruurtan aan meelay haysata aan la garanayn iyo tiir ay ku taaganta samada iyo dhulka dhexdoodana iska qulqulaysa oo iska socotana ayadana aayad bay yaa ku sugan yay ugu suganta liqawmin yacqiluun intaas ma idinku filanta daliil cadmaya mise wax kalaad usii baahantiin inuu cibaadada keligii leeyahay markhaatigeeda haddaad rabtaan waata miyay idinla tahay ma ma rumaysantihin in lala wadaago abuurista dhulkiiyo samaawaadka maya bay dheheen habeenkan iyo maalintan isdaba maraya maamulkooda in lala wadaago ma idinla tahay maya bay dheheen doomahan socdiyo maraakiibta badda socdaay soo keligii ma wado haabay dheheen samada biyaha yaa ka soo dejiyo dhulka wax ka soo saara soo soo keligii maa haabaa ogollaytaan makhluuqaadkan faraha baddee ku baahsan dhulka yaa is abuuray oo iska leh isagay dheheen ayib dabaylahanka isdaba maraya yaa wada isagay dheheen daruurtan yaa ku sakhiray dhulki iyo samada isagay dheheen oo intaasoo dhan haddaad qirteen maxaad u diideen keligii inaad caabudaan marka soo xujo cad maaha waa xujo meel aan laga mar lahayn war haddaad dhihi lahaydeen asnaamta iyo dhagaxyaantana la maamulayo waxan wax ka wada ama la abuuray ama la maamulaya gar bay ahaan lahayd inaad cibaadada wax ka siisaan soo ma laakiin haddaad leedihiin keligiibaa wadaa aayad iyo astaan waxdaaniyadiisa kutusaysa weeye wabittaali ay ka laazimaysa keligii inaad caabudaan saas way maanaa aayadda cad wey marka laakiin intii wax fahmaysa bay aayada ugu sugan tahay inna fii khalqi samaawaati samooyinka abuuristooda dhexdeeda waxa ahaat waalardi iyo dhulka wakhtilaafi leyli wakhtilaafi alleyli waalnahaari maalinta iyo habeenka iskhilaafkooda iyo isdabamarkooda waalfulki iyo doonti kulli waxa u wada qadaran dhexdooda dhexdooda dhexdooda ku wada jirta waalfulki iyo doomihii yani doomaha fulkiga maraakiibtuna waa soo gelayaan allatii doomahaasoo tajri socota filbaxri badda dhexdeeda bimaa shay la socota yanfacu anfacaya annaasa dadka anfacay ganacsiga ugu weyne adduunka hadda ka dhexeeya qaaradihiisa iyo bulshooyinkiisa wuxuu ku salaysan yahay maraakiibta baduu ku salaysan yahay sooma saas weeyaan yani hawada iyo dhulku daciif bay noqonayaan markii badda la firiyo bini aadamku si uga faa'idaysto bal adigu markabkan intaas oo tan wada sida uu biyahan dushooda u socdo dhagax yar haddaad soo qaado od iyo wamaakii anzala allahu ilaahay uu soo dejiyey min asamaa'i xagga sare uu ka soo dejiyey oo min maain biya ah oo fa axyaa uu nooleeyey bihi isaga al arda dhulka uu ku nooleeyey bacda mawtihaa dhimashadeeda kadib dhulkii uu dhintay wa badda uu firdhiyey fiihaa dhulka dhexdiisa min kulli daabbatin mid tukubta ama socoto oo dhan mid tukubta ama socoto kulligeed ayuu ku firdhiyey rabbi subxaana wa tacaala firdhintaa dhexdeeda wa tasriifi riyaaxi iyo gadgadoonka dabaylaha waasaxaabi iyo daruurta almusakhari ee la sahlay ee la leyliyey bayna alsamaa'i waalardi dhulka iyo samada dhexdooda lagu leeliyey oo lagu sahlay oo lagu sakhiray intaasoo dhan dhexdooda waxaa ahaaday la aayaatin astaamo iyo calaamooyin waaweyn oo rabbi kelinimadiisa ku tusaya liqowmin dad bay ugu sugan tahay yacqiluuna oo wax fahmaya oo wax garanaya ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الله سبحانه وتعالى سدى أدومدي سأمة ملا كوكا أغو تليا أيي كوكا لتقرب إليا ومن الناس ذاتك وحكمت من عبا كمد يتخذ سميساي من دون الله ألا سكري أندادا كوا الله كفلا كوا الله لم الله لم يدي سميسانيا kuwaasoo yuxibuunahum ay jecel yihiin ka xubbillaahi ilaahay jacaylkiisaoo kaleeto jacaylka ilaahay la jecel yahay oo kale jecel yihiin waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey alleh ayaa ashaddu adayg badan oo darraan badan xubban xagga jacaylka lilaahi ilaahay la jeclaado kuwa jacaylkooda ay asnaamtooda jecel yihiin waxaa ka daran oo ka adayg badan jacaylkay mu'miniintu alla jecel yihiin walow yaraa hadday arki lahaayeen aladiina kuwa dulmiga sameeyey hadday arki lahaayeen alcadaabow cadaabka aakhira hadday arkayoona adduunyada ku arki lahaayeen lacalimuu halkaas oo gel waxay ogaan lahaayeen id waktiga yarawna ay arkayaan alcadaaba cadaabka markay arkaan waxay ogaan lahaayeen ana alquwata xoo awoodda lilahi ilahay inay u sugnaatay jamiican xaala idisha awoodoo dhan inuu ilahay leeyahy wa ana allaha allana shadiidulcadaabi cadaabkiisu mid uu daran yahay inuu yahay oo aada u adag yahay tani waxa weeye dadkii qaar ka mid a waxay yeelanayaan oo samaysanayaan kuwo ay ilaahay kala mid dhigayaan oo yay yihiin kuwaas waa dhagaxyaantan ay baryayaan ila wixii ilaahay lahaa bay wax ka siiyeen qaar waxa weeyaan waa xidigaha iyo dayaxa qaarkood ay caabudayaan qaar waxay u gashay oo booskaa u galay awliyada iyo amwaadda kuwa dhintay ooy wax ka raadsanayaan marka kuwo alla oo kale ah oo wixii ilaahay lahaa ay siinayaan bay samaynayaan kuwaasoy jecel yihiin sida ilaahay loo jeclaadoo kale u jecel yihin jacaylkii ilaahay lahaa oo kale jecel yihin saas wy maana ayb ka xubbillah ayb jacaylkay iyagu jecel yihiin mu'miniintu kay ilaahay jecel yihiin marka la garab dhigo koodee badala koodee yani waxa weeyaan adag mu'miniintu jacaylka ilahay jecel yihiin ba kaada seebuu uga adage wuxuu uga adag yahay kuwani jacaylkooda asnaamta ay jecel yihiin jacayl kalaa ku dheehan sooma yani ilaahay iyo asnaamtiiba wax isugu darayaanoo jacaylkii wadaajinayaan mu'miniintuse jacaylkoodu yuu khaas u yahay allah keligiibuu khaas u yahay waa midda labaade jacaylka mu'miniintu ilaahay ay jecel yihiin waa joogto mar walba hadday dhib ku jiraan iyo hadday barwaaqo ku jiraanba ilahay waa jecel yahay laakiin iyagu jacaylka asnaamtooda ay jecel yihiin waa inta ay barwaaqada ku jiraan hadday dhibaata timaado asnaamtii intay iloobaan iyo jacaylkoodiiba ilahay keligii u cararaya marka labada jacayl keefi kee weyn marka keeba adayg badan jacaylka muminiinta adayg badan ilahay jecel yihin subxana wa tacala waaladiina aamanuu ashaddu xuban lilah maxaa yeele waa midaan waxba dheehin marna aan laga tegin mar walba qalbigooda ku jira cidna ayna la wa jacaylka ilahay jecel yihin subxana wa tacala kuwan yani waxa weeye raalimiinta ee dulmiga ku kacay hadday cadaabka aakharo arki lahaayeen oo adduunka ku arki lahaayeen waxay ogaan lahaayeen awoodda oo dhan inuu ilaahay leeyahay cadaabkiisuna inuu aada u dogaan lahaayeen laakiin cadaabka looga sheekaynayaysa weli arag hadday saayeen xaalkoodu sida waa iska bedeli laha wa min annaasi dadka waxaa ka mid a man cid baa ka mid a yatakhidu samaysanaya min duuni illahi alla sokadiisa andaadan kuwa alla kufil ah kuwa alla lamid ah sawaase isleeyihiin ayay samaysanayaan yani ayu dembi acdam ya rasuul allah dembi la gale kee ugu weyn an tacala lilahi wahuwa khalaq inaad ilaahay u samayso kuwa lamida inaad samayso ood ictiqaadisa isagoo alla ku abuuray subxana wa tacala samaysanaya cid baa ka mid oo min annaasi dadka waxaa ka mida man yatakhidu cidda samaysanaysa cid samaysanaysa min duuni illahi alla sokadiisa andaadan kuwa ay ilaahay kala mid dhigayaan kuwaasoo yuxibcel yihiin ka xubbi illahi ilaahay jacaylka la jeclaado o kaleeto ka ilaahay la jecel yahay oo kale ama jacaylkaay ilaahay jecel yihiin oo kale jeclanaya ay ka xubbihi wey waa masdarun mudaafu limafcuulihi wey caybkay ilaahay jiin oo kale gaanayaan asnaamtoodan waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey alla kuwa rumeeyey ayaa man ama daraan badan xubban jacaylka lilahi ilahay jacaylkay mu'miniintu ilaahay jecel yihiin baa gaaladu jacaylkooda ko ka adayg badanoo macnaha ka darow walownay arki lahaayeen alladiina kuwa dalamuu dulmiga sameeyey oo dembiyada iyo gaalnimada galay hadday arki lahaayeen maxay cadaab alaakhirati aakhara cadaabkeeda hadday arki lahaayeen oo adduunka ku arki lahaayeen la calimuu waxay ogaan lahaayeen id waktiga yarowna ay arkayaka markay arkayaan oo indhahooda uu ku dhaco indhahooda ku dhaco waxay dhahayeen ana alquwata awoodda iyo xooggu inuu sugnaaday jamiican xaalu idili wa ana allaha allana shadiidu lcadaabi cadaabkiidku miduu daran yahay inuu yahay saasay ogaan lahaayeen way macna idbay ogaan lahaayeen idtii horaad ka batalaysa id wakti bay ogaan lahaayeen tabarnaca ay beri noqonayaan aladiina kuwii baa beri noqday ittabicuu la raacay min aladiina kuwii bay ka beri noqdeen ittabacuu raacay wa ra'w waxay arkeen alcadaaba cadaabkii bay arkeen markay cadaabka arkaan oo wataqatacad ay googo'do bihim iyaga alasbaabu asbaabtii lagu fakan lahaa ama lagu nabadgeli lahaana ay ka googo'do ayb oo wa qaala ay yidhaahdaan aladiina kuwii ittabacuu raacay low ana lanaa hadday noo sugnaan lahayd karatan celin oo bannata low anna lanaa may noo sugnaato dheh lowda tamani ka dhig low anna lanaa may noo sugnaato karatan celini oo banatabarra'a aan ka beri noqonno minhum kuwan aan ruraacnay kamaa sida tabara'uu ay beri noqdeen mina annaga nooga beri noqdeen oo kale kadalika sidaasoo kale ayuu yiri yuriihim allah uu ilaahay u tusinayaa acmaalahum camaliyaalkooda xasanaatin qoomamooyin buu u tusinaya ama xasanaatin xaalay qoomamooyin tahay calayhim dushooda qoomamooyin ku tahay wamaa hum mana aynan ahaanin bikhaarijiina kuwa baxaya min annaari naarta kuwa ka bixi doonana maaha marka ay ogaan lahaayeen waxa weeye waa marka ay ka beri noqonayaan kuwii la raacay baa ka beri noqonaya kuwii raacay dadku waa laba qaybood kuwa la raacsan yahay iyo kuwa aan wax raacsan soo ma asnaamtooduna waa kuwii la raacay iyaguna waa kuwii raacay madaxdoodii ku hogaaminayeyna waa kuwa la raacay iyaguna waa kuwa raacay aakhara markii la wada tago waa la kala beri noqona waa la kala beri noqonaya wa yawma alqiyaamati yakfuru bacdukum bibacdin wa yalcanu bacdukum bacdan waad isdiidaysaan war kuma garanayo kuley dhagihii aad dul fadhideed cimrigaaga ku dhammaysatay eed xoolo waxaad lahayd oo dhan u qashay intaa gacanta u hoorsanaysa berrita markaad tagtood adaa ilaaha ii ahay caabudi jira wey hogaankii aada raacsanayd iyo nin jirayna berrita markaad tidhahdo war shalay tasoomaynaan isxigin oo adiga daraadda maana intaa u samaynin wuxuu ku leeyahay waridhaaf xageed u aragta aniga marka waad isku kufrinaysaa waad islacmadaysaa weliba sidaas weeyaan marka kuwii la raacay ayaa ka beri noqonaya kuwii raacay cadaabka ilaahay markay arkaan waa markaa markay macnaha ogaan lahaayeen cadaabka yani quwadda ilaah oo cadaabka ilaahay ay arkaan asbaabtii ay ku badbaadi lahaayeenna kulli ay ka gogo'do wataqatacat bihim lasbaab asbaabtiina ay la gogo'do asbaabta waxaa la yidhahdaa shay walba oo lagu badbaadi karo ruuxu uu ujeedadiisa ku gaari karo marka waxaa ka mid a xoog xoog ma hayaan soo ma xeelad baa ka mid a haddaad xoog weyda xeelad unbaa la isticmaala sooma ma jirto hiilo banaanka kaaga timaadaayo ma jirto yani waxa weeyaan naxariis lagu naxariisan ma jirto wataqatacat bihim alasbaabu wixii sabab ahaa ee lagu fakan lahaa oo dhanna waa ka go-ay saas way maanaa xadgal xadgii la qabsan lahaana gog kuwii marka laga markay joogeen laga faa'idaystay oo masaakiinta ahaa oo la telin jiray waxay leeyihiin diyadii naloo celiyo aanu anaguna kuwan maanta naga beri noqday aan kasoo beri noqone kuwan hadda naga beri noqday adduunkii maana lagu celiya aan ka beri noqone siday iyaguba maanta nooga beri noqdeen alla subxaana wa tacaala u fiirsee camalkoodiiyo waxay soo shaqaysteen oo dhan buu wuxuu u tusay inuu xasanaad iyo uu qoomamay oo kuwa iyagii baa is haysta adaa adaa iilaha iyo inkaari kugu dhacday adaa i taageeray oo haddaadan i taageerin balaayadan kuma dhaceen adaa i hogaamiyey oo haddaadan i hogaaminin balaayadan kuma dhaceen war kuma garanaya gacda kuwa kaa waa kuwii adduunka isku tiirsanaaye isjeclaaye yani iscaabudi jiraye israacsanaaye isradeeci jiraye yani waxa weyaan isu qasbi jiray istaageeri jiray kuwii wey sidaas weyaan berri unbuu qoomamoona halle celiyule oo celintu xagee taalla saas weyaan haddii adduunyada markaad joogtay adiga caqligaagii ilaahay ku siiyey iyo wuxuu cilmi ku siiyey aad isticmaali weyday oo kan kugu shaqaysanaya kugu dangaadhaya aada iska garan weyday aakharo markii la taga halla celiya haddaa wax taamaya lagaa yeeli maayo saas wey waa lagaa lugmeersaday waana lagaa faa'iidaystay wabillahi tawfiiq adiga isaguna cadaabku maad wadagelaysa sidaas wey macana idda waqti ayay ogaan lahaayeen inuu ilaahay awoodda oo dhan iska leeyahay cadaabkiisuna daran yahay id waqti bay la ogaan lahaayeen tabara'a ay beri noqonayaan aladiina kuwii uttabicuu la raacay min aladiina kuwii bay ka beri noqonayaan ittabacuu raacay ama cibaadaha laysku raaco ama daacaha laysku raaco sidii laysku raaca laysku raaco cid kasta oo isku raacday xaqdarro maalintaa way kala beri noqon doonta sidaas weyaan wara'w waxay arkayaan alcadaaba cadaabkii ay arkaan yani wara'w ay arkaan alcadaaba cadaabkii ilaahayna ay arkaan markaas ogaanaya oo wataqatacat ay googoodo bihim iyaga ay la googoodo al asbaabu asbaabtiina ay la googoodo sabab kastoo lagu badbaadi karayna uu la go-o oo ay waayaan oo u suroobi waayo wa qaala ay yidhaahdaan alladiina kuwii ittabacuu raacay low ana lanaa mlow ana lanaa mu noo sugnaato may noo sugnaato karatan celin adduunyadii naloo celiyo oo maxaad samaynaysaan haddii adduunyada laydina celiyo oo fanatabaraa aan ka beri noqono minhum kuwan aanu raacsanayn kamaa sida tabara'uu ay nooga beri noqdeen minaa xagga naga maanta aakhara siday nooga beri noqdeen baa nooga beri noqonayna adduunyada haddii nalagu celin laha kadalika sidaasoo kale ayuu yidhi yuriihim allah uu ilaahay u tusinayaa acmaalahum camalyaalkooda xasanaatin buu u tusinaya qoomamooyin calayhim dushooda yacni ama qoomamooyin xaalo ay tahay buu tusinaya acmaashoodii baa qoomama ah wamaa hum mana aynan ahaanin bikhaarijiina kuwa baxaya min annaari naarta kuwa ka baxaya maaha naarta iyo cadaabka ilaahayna kuwa ka bixi doona meehe way ku waarayaan bu rabbi ilahi subxana wa tacaala marka waxa weeye nina ha isku hadlayn ninana yuusan kugu danaysanin anaa hogaamiye reerkii anaa hogaamiye qabiil ah iyo anigaa suldaankii iyo anigaa ugaaskii ah iyo anigaa ina difaaci iyo anigaa madaxweyne kuwa kuuma taalla adig berita kuma garanayo unbaa kuu taalla maalintaad ugu baahi badnayd ee intaad odhan lahayn hallay celiyo haddaa jaanisku kula yaalla ka beri marka qabiil baad beri ka tahay hogaamiyihiisaad beri ka tahay hogaamiye kaloo khariban baad beri ka tahay adigii xaqaa is yaqaana iyo ninka haysta bas taasaa dani kuugu jirtaa laakiin nin kale dani kuguma jirta macana yaa lagugu daraysan yaa ayuha nnaasu dalow kuluu cuna mima shay xaggii fi lardi dhulka dhexdiisaa wax ka cuna xalaalan isagoo xalaal ah ayiban oo manaafacaad leh wanaagsan oo manaafacaad leh walaa tattabicuu hana raacina khuduwaati shaytaani shaydaanka tilaabooyinkiisa ha raacina maxaa yeelay inahu isagu lakum idinka caduwun cadow buu idin yahay mubiinun oo cadaawadiisu iska caddahay inamaa ya'murukum wuxuu idin amri uun wuxuu uun idin amri bisuu'i xumaan walfaxshaa'i iyo ta ugu foolxun xumaanaha way kala gedsayin midda ugu sii foolxun buu idin amri wa an taquluu inaad tirahdaan buu idin amri cala allahi alla dushii inaad ku tirahdaan maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn oydaan cilmi ulahayn ood mustabidataan ood ilahay ku been abuurataan aayaadkaa waxaa lagaga warramay maamulka kownka inuu ilahay leeyahay hadduu abuurka leeyahay risigana isagaa iskale dadkiibuu rabbilaad wuxuu le wardanow waxaad cuntaan dhulka xaggiisa waxaad ka cuntaan waxaa ilaahay idin dhigay isaga oo xalaal ah oo haddana wanaagsan ayibka waxaa la yidhahdaa waa shayga qibkiisa iyo dheeftiisu ay dheeftiisu badanta ayiban haddaba saas marna xalaal baa la dhaca dheeftiisu dhib ama jidhka gaadhaya oo caafimaadka wax u dhimaya ama caqliga gaadhaya oo dhib u geysanaya ma laha ama noloshii guudba dhibaato u geysanaya waa manaafacaad wixii xalaal ah oo diintu bannaysay haddana manaafacaad leh oo aan ku dhigaynin dhibaato aan lahayn cuna ayib hala raacina shaydaanka tilaabooyinkiisa tilaabooyinka shaydaanku maxay waa macsiyo kasta oo ilaahay subxaana wa tacala uu ka cadhonay wuxuusan ilaahay jeclayn oo dhan waa tilaabo shaydaan tilaabooyinka marka waxaa ka mid a wixii ilaahay idin xalaaleeyey inuu idinka xaaraameey wuxuu ilaahay idinka xaaraameeyeyna aada xalaal u qaadataan oo uu sidaa idinku qanciyo taasi waa khuduwaatu shaydaan hayeelina wixii ilaahay xalaaleeyey ku gaabsada shaydaanna iska jira maxaa yeelay shaydaan cadow cadaawadiisu cadhahay buu idin yahay wuxuu idin amri oonu idinkula talinayaa xumaanta dembi unbuu idin amri samaan kama timaado weligii samaan idinkula talin maayo weliba dembiyadu waa sii kala daran yihiina midka sii foosho xun oo aadka u foosho xun sida zinadoo kaleeto taasuu idin amrayaa inaad ilaahay ku been abuurataanna wuu idin amri wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuuna waxa weeye waxaan ilaahay ka soo fulin inaad tidhahda ilahay buu ka soo fulin kitaab intaad qorato inaad tidhahda ilaahay buu ka yimid xukunkan ilaahay baa xalaaleeyey inaad tidhahdo isagoo uusan xalaalaynin shaygan ilaahay baa xaaraameeyey inaad tidhahdo isagoon xaaraamaynin hawl ilahay baad faraha la gashay sooma wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun sida hadda dembiga loo tartiibiyey ba u kala weyn assuu waxaa ka weyn alfaxshaa faxshaagana maxaa ka sii weyn wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun oo markaa waxaad gashay inaad jidayso ood wax xalaalayso ood wax xaaraamayso taasi waxa weeyaan waa arrin halisteeda wey maanaa sidaas weyaan yaa ayuha nnaasu dadaw kuluu cuna mima shay xaggii fi lardi dhulka xaggiisa wax ka cuna xalaalan xaalo uya isagoo xalaal ah tayiban oo wanaagsan oo manaafacaad idinle walaa tattabicuu hana raacraacino khutuwaati shaydaani shaydaanka tillaabooyinkiisa ha raacina iyo dhaqamadiisa iyo jidadkiisa inahu isagu lakum idinka caduwun cadow buu idin yahay mubiinun oo cadaawad mubiinun oo cadaawadiisu caddahay inamaa ya'murukum wuxuu idin amri uun bisuu'i xumaantuu idin amri waalfaxshaa'i iyo midda foosha xun xumaantu waa sii kala darantaha midda ugu fool xun buu idinma amri zinada inta badan loo isticmaala qur-aanka wa an taquluu inaad tidhaahdaan buu idin amri cala allahi alla dushiisa inaad ku tidhaahdaan maa laa taclamuuna waxaydan cilmi ulahayn ood xalaalayn iyo xaraamayn gashaan way macnaha وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وإذا قيل هدي الليلة لهم إياها هدي الليلة اتبعوا الراعة ما أنزل الله وحو إلهي سودة شيء راعة الليلة قالوا وحي أرنيان بل اسكبرنا نتبع ونراعي ما شيء ونراعينا ألفينا آنه الليل عليه دشي سآباءنا آباياشنا وحي آباياشنا كدل صبنايين كسو قارني فنراعينا waa loo jeeda waxaa la yidhi awalow kaanuu awalow kaana ma hadday ahaadeen xasaa aabaa'uhum aabbayaashoodu laa yacqiluuna kuwa aan fahmaynin shay-an waxba walaa yahtaduuna oo aan hanuunsanayn kuwa aan hanuun haysanin caqli ay wax ku fahmaanna aan lahayn hadday yihiin xataa awowyadiin ma iska raacaysan saas way maanaa mar walba ma iska dabagelaysa hadday xataa jahanamo ku socdaan oo jidkii jahanamo hayaan idigu ma iska raacaysa kuwa aan caqliba lahayn oo fahanba lahayn haddii ma iska raacaysa haddaynan hanuunsanayn xataa ma iska dabagelaysa sidaas bini aadamka ma caadada bini aadamka ilaha caqliguusiiy waxaa lagu yaqaana inuu wax shaandheeyo oo wax kala maro wax kala saaro kala yani hufo waan soo gaadhay oo waan arki jiray awowyada iyo aabbahay baan samayn jiray bulshadaad samayn jirto abka soo gaad iyo hidiya dhaqan baan u leenahay xujo maaha halkaas ku turmida iyada caqliguu ilaahay ku siiyey iyo cilmi waxaad soo arki jirtay iyo waxaadan arki jirinba intaad qaaddo miisaanka saar miisaanka qur-aanka iyo sunnada intaad saarto wixii uu sax iyagu ay dhahaanna waa sax waxay khalad yidhaahdaanna waa khalad haddaad taa samayn weydo soomaha waan arki jiray soo istaagto dee imise khaladaynu arki jir imise khalad oo diinta aada u khilaafsan baan arki jiro bulshada lagu arki jiray waa dhaqankii gaaladu haddii lagu yidhahdo war wixii ilaahay soo dejiyey raaca waxay dhahayaan awiyaduna waxaan kasoo gaanay baan raacayna inaa wajadnaa aabaa'ana calaa ummatin wa inaa calaa aathaarihim muhtaduun anagu jidkii awiyaduna un baan hayna meeshii dooni haka dhacdo saas way macana waa dan maanta ina hayso aayad qur-aan aad u keenaysaa war waaka kitaabka ilaah wuxuu kuleeyahay maanaan arki jirin xadiis nebi aad u keenaysaa war waaka xadiiskii nabiga sal alay slam wuxuu kuleeyahay oo oo wadaadadii hore maxay dadka ugu sheegi waayeen hadday saxda culimay ummaddu lahayna maxay ugu sheegi waayeen saasuu ku leeyahy maanaan arki jirinta waa meesha layska soo galay diintu laba asal bay ku taagantaha asalka koowaad ilahay oo keligii la caabudo asalka labaadna xagga raacitaanka in loo gooniyeelo nebi maxamed wey salawatu rabbi wasalaamu caleyh labadaa asal mid kamid a haddaad ka lunto waxaad ag taagnaaduun maana arki jirin iyo awoyu kuma arki jirin iyo tolku yani bulshadu ma samayn jirin iyo hidiya dhaqan maanaan ulahayn iyo warkaa unbaad ag taagnaani waana wixii gaalada lagu yaqaanay waidaa goortii qiila la yidhahdo lahum iyaga haddii lagu dhaho ittabicuu raaca maa anzala allahu wuxuu ilaahay soo dejiyey raaca qaaluu waxay odhanayaan bal iskaba dhaaf taas ma dhacayse nattabicu waxaanu raacaynaa maa shaygii baanu raacaynaa alfaynaa aan helay calayhi dushiisa aaba'ana aabayaashana awowyadana iyo waxaanu ka soo gaarnay unbaanu ku sugnaanayna awalow kaanuu ayattabicuunahum dhe miyay raacayaan awowyadood iyo aabayaashood walow kaanuu haba ahaadeen aabaa'uhum aabayaashood laa yacqiluuna kuwa aan fahmaynin shay-an waxbaba ma xataa haddayna waxbaba fahmaynin oo walaa yahtaduuna aynan hanuunaynin hanuunna ayna jidkiisiiba haynin xataa ma iska dabagelaysaan war sidaasi waa nacasnimo ee sidaa joji wey maana ilaahay xubnuhu idin siiye isticmaalo oo wax kala saara wax wax cid wax diidi karta waxna ogolaan karta noqo oo shaksiyad leh laakiin haddaadun hay hahaye raaciyo dameeri dhaan raacday noqoto dameer baa meeshii loo socdaba dadka u raacday meeshii loo socday iyo taasaa la ahaan jira hadday diinku noqoto waa halisteeda le wamahalu ladiina kafaruu kamatali ladii yanxiqu bima laa yasmacu ila ducaaa wa nidaa halkana waxaa tusaale laga bixinaya nebi maxamed sal alay wasalam dhawaaqa uu gaalada u gudbinayo diinta ugu yeedhayo iyo iyagu sidaysan uguba intifaacaynin baa tusaale laga bixinaya wamathalu ladiina wamathalu daaci ladiina kuwii ka u yeedhaya xaalkiisu kafaruu gaaloobay kuwii gaaloobay ka u yeedhaya oo nebi maxamed ah xaalkiisu kamathali ladii kii oo kaluu la mid yahay kuwa gaaloobay gaalada ka u yeedhaya oo nebi maxamed ah xaalkiisiiyo tusaalihiisu wuxuu la mid yahay ka mathali ladii kii oo kaluu la mid yahay yanciqu qayliyayaa bimaa shay ayuu ku qayliyayaa shay buu ku qayliyayaa laa yasmacu aan waxba maqlayn ilaa ducaa'an u yeedhid mooye wa nidaa'an iyo dhawaaq mooye summu weye kuwo dhagala bukmu weye kuwo aqlo oo hadalla cumyi way kuwa indhala oo fahum iyagu laa yacqiluuna waxba fahmi maayaan tusaale waxa wey adiga weliga xoolo ma raacdo xoolaha markaad la joogto haddaad maantao dhan khudbo u akriyayso xoolahaad la joogto oo aad leedahay war halkaasi barwaaqo maaha daruur baa halkaa ka da'day ariyow xagga u leexo xaggaasaad doog ka heli dhankan xoolo kalaa daaqay maantana haddaad ku hayso dhawaaqaaga inuu maqlo mooyaane miyuu fahmi qayladaa wuu maqli lakin sooma marka midka adhila jirkee xoolaha la jooga dhawaaqa uu xoolaha u dhawaaqayo sidayna xoolahaasi dhawaaqa ugu intifaacaynin oo u fahmaynin waxaa la mid a dhawaaqa nebi maxamed uu u dhawaaqayo gaalada ayaguna ku intifaaci maayaan saas way macanaha maanta dhan hadduu ku hayo war naar baa jirta waraalay dhaqankani ma fiicna war akhlaaqdani ma fiicna war yani caqiidadani ma fiicna war aakharaa jirta inay uun qaylo qayladaa dhawaaqaa maqlaan mooye fahmi maayaan soo ma oo maxay u fahmi waayeen horaan usoo marnayoo quluubtoodaa la xidhay soo ma khatama allahu calaa quluubihim wa calaa samcihim wa calaa absaarihim xishaawa dhawaaqaa dhagtu maqlaysa way qalbigii baaba xidhan yahay saas way macanaha masalku marka waa saa yaa la ysku tusaalaynaya marka nebi maxamed sal alay wasalam oo gaalo u dhawaaqaya iyo ninkii raaciga ahaa ee adhiga la joogay oo adhigiisii u khudbaynaya o ku dhawaaqahay labadan wejiga la ysaga ekaysiinaya isku midka ka yimi muxuu yahay adhiguna qaylada ku intifaacmayo khudbada loo akriyayo nebi maxamed khudbadu akriyayna gaalada ku intifaaci mayso wejigaasay isaga egyihiin oo laysaga ekaysiinaya wamathalu ladiina icraabtu marka sida w wamathalu daaci ladiina kafaruu kuwa gaaloobay ka u yeedhaya xaalkiisu oo nebi maxamed sal lay slam kamathali ladii kamathali raaci adhi jirkii ama kii xoolaha la joogay xaalkiisaoo kaluu la mid yahay alladii kaasoo adhi jirkaas ama xoola jirkaasoo yanciqu qayliyaya bimaa shay buu ku qayliyaya laa yasmacu aan waxba maqlayn aan waxba fahmaynin oo ah xooluhu la joogay ilaa ducaa'an u yeedhid mooye wanidaaan iyo dhawaaq mooye intaa un bay ka fahmayaan soo ma yani dhawaaqa baxaya dhagtooda waa ku dhacaya laakiin wax kaloy ka fahmayaan ma jiro wy maanaha bukmu wey waa kuwo afla oo xaqooda waxaa ujeeda sumunde waa kuwo dhagalo oo xaq dhagahoodu xaqa si fiican uma maqlaan bukmu wey kuwo af xidhan oo xaqa kuma hadlaan cumyi wey kuwo indhalo oo indhahooda xaqa kuma arkaan noocaas saas wey maanaha ya ayuha aladiina aamanuu kuluu min ayibaati ma razaqnaakum washkuruu lilahi in kuntum iyahu tacbuduun yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow kuluu cuna min ayibaati ma shaykiisa wanaagsan cuna razaqnaakum aan idinku irsaaqnay oo washkuruu shukriya lilahi ilahay ku shukriya in kuntum haddaad tihiin iyaahu isaga keligii tacbuduuna kuwa caabuday war dadkii aayaddii hore waxay ahayd yaa ayuha annaasu kuluu mima fi lardi soomaahi dadkao dhan baa lala hadlayay marka haddana hadalka wuxuu u jeesto si khaasa loola hadlayaa mu'miniinta dadka mu'miniintow ilaahay waxyaabuhu idinku irsaaqay kiisa wanaagsan cuna markanoo kale wanaagga waxaa soo gudagelaya inuu xalaalna yahay kuna anfacayo ilan hadduu manaafacaad lay laakiin uu xaaraam yahay manaafacaadkiisa wax kasoo qaad male hadduu xaaraam yahay hadduu xalaal yahay laakiin xalaalaada uu ku dhibayana yani waxa wey iyaduna ma banaananayo wax markaa nas soo diiday hadduusan jirin laakiin la helay inuu ku dhibayo xaaraamtuu gelaya markaana xalaal ma noqonayo macna sidaas weyaan kushu markaad cuntaan waxaa ilaahay idiin xalaaleeye dayibaadkaa maxaa laydinka baahanya washkuruu lilah ilahay ku shukriya allah idin siiya ku shukriya markaad bilaabaysaana bismillahi dhaha markaad dhammaysataanna alxamdulilahi dhaha nicmadaana ilahay inuu bixiyo u ictiraafa kadibna nicmadaa ha u isticmaalina meelan inuusan ilahay raalli ka ahay intaa way shukriga laynaga doonayay ee nicmada ilahay aan ku gudanayna subxana wa tacala goormaad saa yeelaysaan haddaad tihiin kuwa ilahay keligii caabuday haddaad shayaadiinta caabudaan ama balaayo kale idin talisa waa meesheeda laakiin haddaad ilaahay keligii caabudaan xalaashana quuta rabbina uga shukriya subxana wa tacala saasaa la doonaya xalaasha quudashadeeda iyo miirashada xalaasha la miirsiiyo xaaraamtoo la iska ilaaliyahay waa waxyaalaha ilahay ducooyinka ku aqbalo subxana wa tacala ruuxa xaaraamta cunana ducaba laga yeeli maayo weligaaba rabbanaa rabbanaa ku hay rabbanaa rabbanaa faraha taagtaag waxba laga yeeli maayo xalaasha miiro oo xalaasha ku dadaal haddaad doonayso cibaadaadkaaga in la aqbalo ducadaadana ilaahay aqbalo xalaasha ku dadaal xaaraamtana ka fogo saas way macana xadiis saxiixa nabigeena saas saas tilmaamaya nabiga ka sugan sal alay slam yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayo kuluu cuna min tayibaati ma shay wanaagyaashiisa kiisa wanaagsan cuna razaqnaakum aan idinku irsaaqnay oo washkuruu shukriya lilahi ilahay ku shukriya in kuntum hadiyatihin iyaahu isaga keligii tacbuduuna kuwa caabuday inamaa xarama wuxuu un xarimay halkan waxaa laynoogu cadaynaya waxyaabaha ilaahay dhulka uu goglaya manaafacaad kale xalaasha iyo xaaraamta kee badan intuu ilaahay inoo diiday intuu inoo fasaxay koodee badan intuu inoo fasaxay baa badan sooma inta yartee uu inaga reebay baa laynoo sheegi marka inamaa xarama wuxuu uun idinka reebay wuxuu uun idinka xarimay alle calaykum dushiina wuxuu idinka xarimay almaytata ta dhimatay iyadoon la gawracin baktiga wadama iyo dhiigga shubmaya iyo walaxma alkhinziiri doofaarka hilibkiisa iyo wamaa kii uhilla loogu dhawaaqay bihi isaga ligayr illahi alla cid aan ahayn markii la gawracayay magac kalea lagu gawracay jin magicii baa loogu dhawaaqay ama awowgaa magaciisa loogu dhawaaqay faman idura faman idura si ciddii la dhibaato geliyo kii la dhibaato geliyo oo u dhibaatooda waxyaabaha la xarimay hayra baaqin xaalo uu yahay mid aan gardaroonaynin walaa caadin iyo midaan xadgudbaynin isagoo ah falaa isma wax dembiya caleyhi dushiisa ma ahan inuu xaaraamtaas yani waxyaabaha la diiday inuu isticmaalo ina allaha alla kafurun midkii dhaafo wey raxiimun oo naxariis war waxa uun laydinka xarimay baktiga ama ha la ganac gooyo ama meel ha ka soo dhacdo ama sideedaba ha u baktido marba haddaan la gawricin waa bakti baktigaa laydinka xaaraameeyey waxaa kaloo laydinka xaaraameeyey dhiigga dhiiggu waa laba qaybood dhiig fadhiya iyo dhiig socda dhiigga fadhiyaayo waa dhiigga neefka ka imaanaya ama noolaha ka imaanaya isaga oo shubmayo oo socda aw daman masfuuxan wey dhiigna waa dhiig fadhiyo oo neefka gudihiisu ku jiraa laakiin markuu ku jiro wuu fadhiyaa kaasi waa bannaan yahay ka horena ma banaana kan fadhiya maxaa ka mid ah beerkii baa ka mid beeryartii baa ka mid sooma keliya haddii la yidhahdo waa dhiig fadhiya kulligood waxa weeyaan waa dhiig fadhiya laakiin neefka gudihiisuu fadhiya kaasi waa banaan yahay laakiin dhiigga laga shubayo neefka markuu neef ka soo baxayo shubmaya kaasaa xaaraama soomaalidu waaba isku daaweysaaba ruuxdaaba la cabsiinahayaaba ilaahay wuxuu xaaraameeyey daawo idinma gelinin ma banaana inta la fadhiisiiso farejiyada la gashado farinjiyeradeeda inta la geliyo la fadhiisiiyo haddii beer laga dhigto ka war la jartartaba gaaladu hab saasay sameeyaan ayaduna ma banaana leanna dhiiggii isagoo shubmayuu soo baxay sooma sidaas weeyaan ayib waddama iyaduna waa dhiiggaas wa laxma alkhinziiri doofaarka hilibkiisa iyo baruurtiisa iyo wixii la xidhiidh o dhan wamaa uhilla bihi ligayri illahi waxaa laga wadaa magaca ilaahay magacaan ahayn baa loogu dhawaaqay markii la gawracayo bismi laata baa layidhi magaca laataan ku gawracaya waxaa la yidhi bismi ljinni magacyo jin intuu tiriyey buu gawracay awowgay baan u gawracaya intaa tiri baa tag ka siisay markaad ma dhawaaqaysood gawracaysay baad wax kale ku dhawaaqday ood magiciisa iyo weynayntiisaad ku dhawaaqday isaguna waa bakti wamaa uhilla bihi ligayr illah xataa ilaahay dartiiba ula jeeda ilaahay dartii haddaad ula jeedo laakiin markaad gawracaysay aada cid kale magaciisa ku dhawaaqday khalaas waa bakti niyadayda ilahay dartii baa ku jirtay waxba kuu tari mayso kuu shafeeci mayso waa bakti neefkaas wamaa uhilla bihi ligayr illah intaasaa laydinka xaaraamay inta laydinka xaaraamay waa imise shay hadda afar shay baa naloo sheegay sooma afar shay baa laynoo sheegay afartaa shay iyo waxoogaa yaroo kale oo lagu daray oo meelo kale lagu sheego sharciga ka mida unbaa xaaraama inta kale ee soo hadhay oo dhan waa xalaal sooma saas daraaddeed daa'iratu lxalaali awsacu min daa'irati alxaraam xalaasha ayaa aada u guda weyn oo ballaadhan xaaraamtuna waa wax yaroo kooban wey haddii intii yaraydee koobnayd laynaga kari layaa ka warrama soo dhib intiisa leeg maa dhawrkii xabee laynoo diiday baa laynaga kari layahay intii badnaydna waa inagu filaan laada saas way macanaha marka intaa yartaa laynaga xaaraamiyey intii yartayd baa haddana dib loogu noqday haddaad u dhibaatoodaan oo laydiin dhibaato geliyo ood u baahataan naf baa idin qabatay hilib doofaarun baaba meesha yaallaba nafna way ku haytaa waa dhimanay bakti baa meesha yaalla magaca ilaahay magacaan ahayn mid lagu gawracay baa meesha yaalla nafna waa ku haysaa inaad dhimataad ka cabso soo kuma banaan baktiga laftiisii waxyaalihii laydinka xarimeeyey iskoodba u yaraa iyagoo yaraabaa haddana wax lagaga noqday oo la yidhi iyaga laftoodu xaaladaha qaarkood bay idiin banaanaan karaan soo ma aragtaan bal ilahay naxariistiisa ufiirsada subxana watacala iyo sida laynoo kari lahay waa wax la yaab le wey macana ayib ciddii loo dhibaato geliyo oo u baahda ay dhibaata u qabato waxyaalaha laydinka xaaraameeyey dembi dushiisa ma ahaanin inuu isticmaalo wey laba shardi baa lagu xidhay markay kuu banaanaanayso waa inaad tahay hayra baaqin mid aan gardaroonaynin gardarro waa inaadan ku kacayn oo gardarro waxay tahay xalaal baad heli kartaa adoo xalaashii heli kara yaad xaaraamtii u kacday soo gardarro ma dembi baa kaa soo gaadhaya xaaraamtaad isticmaasha ma ahee xaaraamtii waxaad u cunaysaaba taladudan macmacaansi iyo faakihaysibaabad ugu kacdayba xaaraamtii baaba kula macaanaato tii la gawracay iyo tii baktiga ahay war baktigaaba ka macaan baaba tiriba iyadana baaqi baa tahay a waad gardaranta waxaa iyadana gardarrada ka mid a naf baa ku haysa laakiin mid kaloo naftu haysaa meeshan joogo wax yaroo nafta uu ku ceshanaya haysa kii baad xoog kaga qaadata baaqi baa tahay iyadana waad gardaranta maxaa yeelay naftaadu naftiisa kama qaalisana soo ma laakiin hadduusan nafi u haynin isaga adiga sanafi ku hayso baktina meesha yaallo ma xoolihiisaaad cuni mise baktigaad cuni xoolihiisa cun hadhowna iska gud marka saddexda xaalo iyo xaalado kaleetaba baaqin bay noqonaysa caadigana maxaa la yidhahdaa caadiga waxay noqonaysaa intii aada uga baahnayd xaaraamtan ee laguu ogolaaday baad wax ka waxoogaa ku siyaaday haddaad hal afgelis ay kugu fillayd laba afgelis baad ka dhigtay maxaad noqonaysaa marka caadi baad noqonaysaayo falaa isma ma soo gelaysi dembi baa kufulay liana adaruurata tuqadaru biqadariha qiyaasteeda qiyaasta baahida haddaad ka badiso khalaas dembi waa kaa soo gaadhaya intaad baahintahay qaado haddaad jid dheer haysood isleedahay sahay dhexda ku heli maysid oo dhexdana cid ku arki maysid inta aad isleedahay way kugu filan tahay sii sahay qaado ood nafta ku celcelin karto haddii waxoogaa yar kugu filanya ha ka dhergin haddaad ka dheraso caadi baad saas maana marka saasay u kala noqonayaano hayra baaqin waxay u noqonaysaa isagoo ka maarmi kara xaaraamtii ayuu ku kacay waa baaqi wey caadigana waxa weye qiyaastii loo ogolaa xaaraamta inuu ka isticmaalo yuu siyaadiyey waa caadi wey saas way maana ayib inamaa xarama wuu un xaarameeyey calaykum dushiina wuxuu alla idinka xaarameeyey un almaytata bakti iyo wadama dhiigii iyo walaxma alkhinziiri doofaarka hilibkiisa iyo wamaakii uhilla la codeeyey oo la sawdeeyey bihi isaga ligayrillahi alla cidaan ahayn loogu sawdeeyey loogu dhawaaqayoo magac kale lagu xusay wamaakii uhilla la codeeyey oo la sawdeeyey bihi isaga ligayrillah ilaahay cidaan ahayn loogu sawdeeyey oo magaciisa lagu xusay ama weli ha noqdo ama sheekh ha noqdo ama jin ha noqdo ama dhagax ha noqdo faman ciddii faman idura ciddii la dhibaato geliyo oo loo dhibaato geliyo waxyaabahaas la diiday hayra baaqin isaga oo mid gardaran aan ahayn walaa caadin mid xadgudbayana aan ahayn ruuxii loo dhibaato geliyo falaa isma wax dembiya caleyhi dushiisa ma ahaanin ina allaha allana kafuurun midkii dhaafo weeye waxaas uu cunay dembi hadduu ka yimid loo dhaaf raxiimun mid naxariisto weeyaano xaaraamtii inuu ku xalaaleeyo markaad baahatayna waa naxariis raxiimu ina aladiina yaktumuuna ma anzala allahu min alkitaabi wayashtaruuna bihi thamana qaliila yani waxaa dib loogu noqday nimankii ilaahay aayaadkiisa qariyey ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinaya maa anzala allahu wuxuu ilaahay soo dejiyey oo min alkitaabi kitaabka tawreed ah oo wayashtaruuna iibsanaya bihi isaga samanan lacag ku iibsanaya qaliilan oo yar ulaa'ika kuwaasi maa ya'kuluuna ma cunayaan fii butuunihim caloolahooda dhexdooda kuma cunayaan ila naara naar mooye walaa yukallimuhum allahu allana la hadli maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada habal naxariiseed kula hadli maayo walaa yuzakiihim mana bahirayo u dembi dhaafi maayo walahum waxaana usugnaaday cadaabun cadaab baa usugnaaday aliimun oo xanuujiya wixii ilaahay uu soo dejiyey oo kitaabka ah waa kitaabkii tawreed ahaa wixii lagu soo dejiyey oo ahaa nebi maxamed iyo tilmaamihiisa salawatu rabbi wasalaamu caleyh ama kitaabka qur-aankaba ka dhigo qur-aanka iyo shuruucda uu sheegay iyo axkaamta ku yaala ruuxii dadka ka qariya intuba waa soo gelaya saas way macanaha kuwa qariya waxaan soo dejinay oo kitaabka ah oo waxoogaaga lacagta ah siisanaya oo ku iibsanaya waa kaan soo marnayo samanan qaliilan taa adduunyadao dhan baa soo gelaysa leanna adduunyadoo dhan waa xoolo yar wey waa waxaan macno lahayn kuwa noocaas oo kale ah waxa ay cunayaan waa uun naar calooshooda ay ku cunayaan ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman inamaa ya'kuluuna fii butuunihim naaran baan utegi doona calooshooda waxay gelinayaan waa naar leanna shaygana ay caloosha gashanayaan bay naartii ka dhalanaysaba sababta loo cadaabi doonaa waxaan caloosha ay gashadeen waxaa laga dhigay marka iyagoo intay cadaabkii iyo naartiiba qaateen afka gashaday oo caloosha ku guray oo kale saas way macanaha kuwaasi cadaab ayay cun naar bay cuneen ilaahayna maalinta qiyaamada la hadli maayo mana bahirayo dembigooda dhaafi maayo cadaab xanuujiyana waa leeyihi ina aladiina kuwa yahuud weeye yaktumuuna qarinaya yani waxa wey maa anzala allahu wuxuu ilaahay soo dejiyey oo min alkitaabi wuxuu ilaahay soo dejiyey oo kitaabkii tawreed ahaa oo aayaadkii nebi maxamed kutusayay nubuwadiisa oo wayashtaruuna iibsanaya bihi isaga shaygay qariyeen samanan lacag ku iibsanaya qaliilan oo yar waxoogaa baad ah ama waxoogaa hunguriyay siisanayeen ulaaika kuwaasi maa ya'kuluuna ma cunayaan fii butuunihim caloolahooda dhexdooda kuma cunayaan ila naara naar mooye naar unbay caloosha gashadeen walaa yukallimuhum allahu allana la hadli maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada walaa yuzakiihim mana dahirayo u dembi dhaafi maayo walahum waxaana usugnaaday cadaabun cadaab baa usugnaaday aliimun oo xanuujiya wa xanuujiya ulaaika kuwaasi aladiina kuwood ishtarow iibsaday addalaalata baadi bay gateen bilhudaa hanuun bay ku gateen baadi bay badeeco u qaateen hanuunkiina lacag ahaan bay u bixiyeen walcadaaba cadaabna way gateenoo way la soo wareegeen bilmaqfirati dambidhaaf bay ku gateen dambidhaafkii intay iska tuureen bay cadaabkii la soo wareegeen famaa asbarahum famaa shay la yaab leh baa asbarahum sabirsiiyey nimankaa cala naari naarta dusheeda ku sabirsiiyey maada waxaad ka dhigtaa tacajubiya istifaamiyana waa la dhigi karaa shay cajab badan oo aada u cajab badan yaa sabirsiiyeyo niman sabir le ka dhigay naarta dusheeda inay ku sabraan dalika arrinkaasina maxaa cadaabka nimankaasi loo geliyey dalika kaasi sababkiisu waxa weeye biana allaha alle nazla inuu soo dejiyey alkitaaba kitaabkii bilxaqi xaq inuu kusoo dejiyey waina aladiina kuwa ikhtalafuu iskhilaafay fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa isku khilaafayna la fii shiqaaqin la dhinactan bay ku sugan yihiin baciidin oo fog ay xaqii la dhinactamayaan oo dhan ku marmayo dhinac kale ay marayaan ulaaika kuwaasi aladiina kuwa wey ishtarow gatay addalaalata baadi bay gateen bilhudaa hanuun bay ku bedesheen walcadaaba cadaabna way bedel qaateenoo way iibsadeen isagana bilmaqfirati dambidhaaf bay ku bedesheen ilan hadday iimaanka qaataan soo looma dambi dhaafeen diide gaalnimay ku bedesheen saas way macanaha iyo cadaab ka dhalanay famaa asbarahum famaa maxaybaa asbarahum sabirsiiyey sabir geliyey ama sabir siiyey cala naari naarta dusheeda maxaa ku sabirsiiyey waa su-aal haddii islaamiya laga dhigo ama famaa shay cajab badan oo la yaab leh baa asbarahum sabir siiyey nimanka iyaga cala naari naarta dusheeda ku sabir siiyo kuwo ku sabra ka dhigay dalika kaasina sababkiisu waxa weeye biana allaha alla nazla inuu soo dejiyey alkitaaba kitaabkiibuu soo dejiyey bilxaqi xaq buu kusoo dejiyey tawreed ahaa ama qur-aankaba dheh xaq buu ilaahay kusoo dejiyey iyo in la qaatiyo in la rumeeyo wa ina aladiina kuwa ikhtalafuu iskhilaafay fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa isku khilaafay oo qaarna diideen qaarna yani ku kala baxay lafii shiqaaqin la dhinacsan iyo khilaaf bay ku sugan yihiin baciidin oo fog oo xaqa aada uga durugsan hada bilahi tawfiiq wsala allahuma waslama ala nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbi waslm